saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno signaaline hayno kala sokeeyaan ayayno signaaline kulanti wacan oo wanaagsan khaartahooda naga dhegaysanaysaa meelba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyo haysnaha ee wadiinsoo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda isbuuca oo toddobaadkii oo mar aad ka dhagaysataan raadiyo haysnahay waxaana barnaamijka idila soo codsiinayo anigoo timacadde
saxiibadaadu waa dar gacan ku siiyo sama kuu falaayiyo darkala sugaariyo ku dhiga sinsaaro seedaha ku gooye
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkani bahaduraali ka noqdo waxaan kaga hadlaynaa doorkii dhallinyarada iyo maamulka hirshabeelle ay ka qaateen xirista buqda baareey iyo goobaha kale ee fatahaadda uu ka sameeyey webiga shabeelle waxaana barnaamijka marti ugu ah qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada jowhar iyo sarkaal ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa cabdigariin aadan oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowbahar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdigariin markor kusoo dhabow raadiyo haysnaay marka xigta maxay tahay doorka aad ka qaadateen fatahaadihii webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar
cabdiweli aada u mahadsan tahay xaqiiqdii doorka dhallinyarada ay ka qaateen fatahaada deegaanadan jowhar hoos yimaado waa door yacni aada u weyn oo aada u baaxad weyn oo muhiimad gaar ah leh waxaana isleeyahay doorka ugu weynaa ee loo baahnaa ay ka ciyaareen dhallinyarada sababtoo ah dhallinyaradani ku nool jowhar iyo hareerihiisa ama goobaha ku dhow dhow uga fiican ma laha in ay isku tashadaan inaan isku wada tashano oo iskaa wax u qabso aan wax u wada qabsano oo wixii culeys yimaado haddiiba wax laga qabo karo in dhallinyarada wax ay ka wada qabtaan oo muhiim waaye oo aan wax loo wada baahan yahay door aada u weynayna ka qaateen oo boqolkiiba boqol dhallinyarada aaday u dadaaleen markana aqoon-yahan nuur maxay tahay doorkii aad ka qaadateen fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar cabdiweli waa mahadsan tahay fatahaadaha ay dhallinyarada ka qaateen boqdii ka baxday ama fatahaadii ka fatahday labada tuulo ee kamid ah tuulada bayxaw iyo tuulada baari dhallinyarada waxay u ahaayeen mid laf dhabaray u ahaayay waxaad dareemi karaysaa boq markay baxdo nin waayeelaana meesha geli karin walaa ciyaalaana meesha geli karin dadka kabi kara oo keliya ama boqda xidhiri kara waxa weeye dadka dhallinyarada waaye door aada iyo aada muhiimsan ay ka qaateen xiritaanka boqda waa tahay markaan waxaan soo dhaweynayaa agaasime maxamed oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle marka hore kusoo dhawow marka xigta maxay tahay doorarkii wasaaradda iyo dhallinyaradu ay ka qaateen xiritaanka fatahaadii webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaano hoos yimaada magaalada jowhar
dhallinyarada waxa ay ka qaateen kaali weyn oo sida muuqatay ama hadda arkayseen alxamdulilah ilaahayna waa nagu guuleeyey dhalinyaradaas waxaa laga kala keenay tuulooyinka geeda barkaan maandheere iyo baarey sidoo kale dad qaar waxaa jiray oo maamulka xaafadahan kulmis oo iyagana ka baxay alxamdulilah dhalinyaro meesha uma yareen oo dhalinyaro badan oo tuulooyinka iyo sida aan kuu sheegay iyo xaafadda kulmis laga kala kaxeeyey ayaa boqda ka shaqeynayay ugu dambeenna waa lagu guuleystay kaalin weyn oo muuqato ayay ka qaateen oo la arki karo oo alxamdulilah haddii waxaan aaminsanahay tuulooyinkaas aysan ahaan lahayn ilaahay ka sokow tuulooyinkaas ayaa sababay in la xiro lagu guuleysto boqda walba waxaa dhalinyaradooda ka dhisan guddi ama guddi caafimaad ha noqdo ama guddi waxbarasho ha noqdo ama guddi beeraley ha noqoto haddii qof uu xanuunsado sida hadda maandheer oo kale kasoo qabo uma dhoweyn way ka fogaayeen laakiin hadda tuulada geeda barkaan oo kale iyo weliba tuulada baarey haddii qof uu xanuunsado qofkaas bedelkiisa ayaa dhalinyaro lagu soo bedelayay haddii maanta qof xaalad kale ay qabato qofkaas bedelkiisa oo dhalinyaro ah aa la keenaya saasaa lagu maareynaya waayo qofka bini aadan waaye buuqdaasna waxaa laga shaqeynayay dhowr iyo labaatan maalmood ku dhowaad qasab waaye qofka danaa qabsanayso qofaa xanuunsanayo qofaa xaalado kale soo gudboonanayo qof walba oo dhalinyaro ah oo meeshaas ka shaqeynayo oo xaalad kusoo gudboonaato guddigay leedahay oo dhalinyaro ah guddigaas dhalinyarada ayuu habeenkii la wadaagaa guddigaas wuxuu kusoo bedelaa qof kale oo dhalinyaro oo booskiisa buuxiyay ninkaas intuu kasoo caafimaadayo ama dantiisa uu kasoo dhammaysanayo sidaasaa loola macaamilaya waa tahay markaan cabdigeliin sidee ugu qayb qaadateen fatahaadaha webiga shabeelle ee uu ka sameeyey deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar cabdiweli way aadaa umahadsan tahay bulshada fatahaadu qarka u saarneyd inay saameyso dhalinyarada waxay ugu qayb qaateen si aad u horumarsan oo waxaan lahay af iyo adinna waxay ku taageeri karaan way ku taageereen dhalinyarada muruq qaar waxna muruqay geliyeen waxna maalay geliyeen waxna fikiray geliyeen dhalinyarada dhan walbo iyo qaab walba uga qayb qaateen oo uga qayb qaadan karaan in fatahaadaas looga hortago oo dhalinyarada dhalinyarada go-aan qaadatay oo maxaa la dhahayay diyaar garowday ayay wada ahaayeen waxaana rajeynaa in sidaan layskugu duubnaa doono insha allah haddii laysku duuban yahay mar walba oo dhalinyarada ay wada istaagto waxawaaye wax walba way hagaagayaan waa tahay markaan cabdigeliin wacyigelin uu sameyseen dadka degan goobaha uu fatahaadda uu ka sameeyey webiga shabeelle yacni wacyigelin dadkan horta ayaga way ka dhan yihiinba wacyigelin way ka dhan yihiin haddana qofka bini aadanka ah in marbo maskaxdiisa ama qaflad iyo ilowsanaan iyo halmaan oo gala oo in wax la xasuusiyo uu baahan yahay wacyigelinse way ka dhan yihiin sababtoo fatahaadan webiga shabeelle deegaanadan hirshabeelle uu ka sameeyo arrimo soo laalaabtay dhowr jeer oo xiliyadan oo kale marka la gaaran waa la wada ogyahay oo waa loo diyaargaroobaa waa un la diyaargaroobay wacyigelinna waa la sameeyey waana la samayn doonaa balse dadka wacyigooda ayagaaba hadda sidii hore aan ahayno oo wakhtiyada webiga uu soo fataho ka warhaayo wakhtiyada webiga uu qalalo ka warhaayo oo maxaa la dhahayay wacyigelin dad ka dhan waayo hase ahaatee wacyigelin deegaanada maxaa la dhahay webiga uu fatahaadda uu ka sameeyo waa laga waa laga sameeyaa wacyigelin badanaa laga sameeyaa waa tahay markana aqoyahan nuur sidee ayaa ugu qayb qaadateen fatahaadaha marka loo eego doorka dhalinyarada
wallahi fatahaadaha waxay isku jireen qaab toos ah iyo qaab aan toosnay markaan ku dhahayo qaab toos ah in ay dad dhalinyaro ah webigii tagaan bacayaaba iska soo aruuriyaan loorarkii sidoo kale cararii dad qaadaan sidoo kale dad webigii dhexgalaan oo birarkii isku alxamaan qaar ka mid ah oo dhalinyarada ka mid ah dhalinyarada reer jowar si aan dad badanna qaaraa waxay gelin magaalada u jiray sidoo kale qaaraa internetka xataa whatsappy gruubyaa la sameeyey caawinaad u fidinaya dadaa magaalooyinkii iyo waxyaabaha u wacyigelinaya oo dhalinyarada kamid ah kamid ah dhalinyarada reer wacyigelin ahaan waxaaba aan sameynay webiga maraa jirta oo level uu leeyahay boondada marka laga fiiriyo levelkaas boondada ku dhegan markuu shan ka kor maro waxaa la isleeyahay khatar aada iyo aad xooganaa jirto intan webiga fatahin ka hor wacyigelin waa loo sameeyey ka gadaalne waa loo sameeyey wacyigelintii ka hor waxaa tuulooyinkii lagu wacyigelinayay inay webiga meelaha godadka ay ka tagaan oo meelaha buurka ay fuulaan oo doonka ah oo ay ka ka leexdaan oo nafahooda iyo xataa ay ku badbaadeen xataa dad badan tuulooyinka talabar ay ka baxsan karaan intuu ilaahay u qadareemaya inta kaleenta waa ay ku badbaadeen oo tan kaleenta waxa weeye dadkii tuulada oo markay boqda baxdayna kadibna dabadeedna waxaa baca in dadkii cuduradii biyihii ay wateen iyo waxyaabaha in in lagu wacyigeliyo labaduba waynu sameyn markaan agaasime maxamed fatahaaddu waa mid kusoo laalaabatay deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe qaarkiis ka wasaarad ahaan maxaa idinkaga qorshaysan fatahaadaha cashiro badan ayaan ka fahanay hadda magaalada jowhar oo kale markii la joogo ma dhisno guddi caafimaad oo dhalinyarana ma dhisno guddi waxbarasho oo dhalinyaro ma dhisno guddi fatahaad ka shaqeeya oo dhalinyaro ma dhisno haddii magaalada dhexdeeda ee kasoo qaba ay wax baxaan iskaa wax u qabso iyo waxa noqonaysaa iyo isdhexyaaci in maamulkii tuulooyinka dad laga keeno laakiin tuulooyinka waxa ay leeyihiin dhalinyaro badan haddii caafimaadka noqon lahayd dhalinyaraha hogaamiyo waxbarashada xaggiisa dhalinyaraha hogaamiso dhanka fatahaada dhalinyaraha hogaamiyo marka annaga waxaan hadda qorsheyneynaa haddii rabbi raali ka noqdo guddi dhalinyaro ah oo ka shaqeeya arrimaha fatahaadaha oo islamarkaasba ku baxa in la abaawulo la sameeyo oo ku xeel dheer arrimahaasi dhalinyarada waxa ay lafdhabar u yihiin dalka wax walba oo dhacana dadka horboodi karo oo islamarkii markii dhib uu dhaco ilaahay naga haaye markii laisku qeyliyo dadka islamarkii baahiyaha gaarka ka jawaabi kara dhalinyarada waaye marka cashiro badan ayaan ka baranay tuulooyinka waxaan rajeyneynaa insha allah haddii ilaa yihaaha guddiga tuulooyinka ka dhisa mid lamid ah oo arrimaha fatahaadaha oo dhalinyaro ah hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba in aan anagana magaalada jowhar iyo guud ahaanba dowladda hirshabeelle ka sameyno insha allah waa tahay markaana nuur maxay tahay caqabadaha aad kusoo aragteen goobaha ay ka dhacday fatahaadda webiga wallaahi markii loo fiiriyo caqabad aada u ballaaran aa jirto markay dhibaato dhacdo caqabad laga maarmaan waayo inay dhacdo caqabad waxaa ka mid ahayd nin deegaan degnaa deegaankiisii biyo ay ka fatahiyeen kaasoo hadda u baahan in gargaar loo fidiyo sidoo kale magaalooyinkii qaar guryihii qaar waxay ku saameynay ku yeesheen magaalooyinkii waxay burburiyeen tuulooyinkii ay ka baqeena kala jira waxayna u baahan yihiin in la gargaaro u baahan yahay waa tahay markaan agaasime maxamed waxaa tilmaamtay in door muhiim ah ay dhallinyaradu ka qaateen goobihii fatahaadda uu ka sameeyey webiga shabeelle ka wasaarad ahaan maxaa dhiirigelin ah oo aada u sameynaysaan waa mahadsan yihiin ayaan leeyahay dhallinyaradaasi waajibkoodii ayay guteen waayo dalkan dhalinyaro ayuu u baahan yahay wax walboo la qabanayo haddee iyaga dhallinyaradaasi maanta ahaa laheenna buqdaasi ma xirmi laheen nin oday ah oo waayeel ah meesha uu dhalinyarada ka boodo ma ka boodi karo godka biyaha hoose qeybta hooste ayaa la gelaya dhalinyaraa gelaysay nin oday ma geli karo oo ma boodi karo waxaa laga yaabaa biyahaas ugu yaraan shan iyo toban daqiiqa biyaha inuu hoos ugu jiro nin dhalinyaro unbaa awooda iskale marka waa mahadsan yihiin kun iyo kow jeer waxaan leeyahay dhalinyarada dadaalka hasii laba jibaaraano hasii wadaano dhammaan inta ka qayb qaadatay ee dhalinyarada ahna si guud iyo si gaarbo waan ugu mahad celinaynaa wasaaradda beeraha waxa ay leedahay dad arrimahaasi ku xeel dheer markii meel la tago oo khatar ay dhacdo khatartaasi dadka ku guuleysto liisay ku qorataa si beri ka maalin haddii meel ay ka dhacaan wax kale xoog ay ugu noqoto marka tuulada geedabarkaana dad tiro cayuman ayaa laga soo diiwaan geliyey baarey sidoo kale iyana dad cayumanan oo dhallinyaraha laga soo diiwaan geliyey haddii rabbi raali ka noqdo sidoo kale maandheere dad cayumana laga soo diiwaan geliyey oo wasaaradda beeraha mar walba ay ka kaashanayso haddii sidaasoo kale ee fatahaad ay u dhacdo ama dhibaato kale oo markaas webiga xaggiisa ku saabsan ay u dhacaan marka waana lala kulmay waana loo sheegay magacyadooda guddiga saddexda tuulo ee dhallinyarada ee laga soo xulay rajadana waa tahay in xilli walba lala shaqeeyo meel alaal meeshii dhibaato laga arkana iyaga loo diro waa tahay markaan cabdikariin ugu dambeyn fariinta aad u jeedinayso bulshada ku nool hareeraha jiinka webiga shabeelle iyo qeybaha kale ee bulshada
ugu dambeyn fariinta aan bulshada u jeedina waxay tahay gaar ahaan si gaar waxaan u yacni la hadlaa dhalinyarada dhalinyarada waxaana laga rabaa inaan ka qayb qaadano horumarka deegaanka horumarka deegaankeena waa inaan qayb qaadano waxyaabo badan oo waxaa iska jiro tahriib iyo balaayo waxyaabo kale dhalinyarada qaar uu ku fikirayaan taas waa ka wacyigelin lahaa anuu nafsadeyda ka bilaabayo ee, wax dhulkaaga ama dalkaaga hooy wax kuu dhaama male marka bulshada ama dhalinyarada si guud waxa uu soo jeedin lahaa in deegaankeena aan quruxsano deegaankeena caqabadaha ka jiro inaan xal u raadino ee, saan ku xalin lahayn caqabad walboo timaada sidaan sida- si wada jir aan ugu xalin lahayn inaan falkeeda aan galno aan waqtiyada dhibaatada aan dalka aan ka kala cararin oo dalkeena aan ilaashano deegaankeena aan ilaashano oo aan ka warqabno oo aan horumarino ee, sidoo kalene in la isku duubnaado isku duubnidu wax weyn waaye waxa ugu weyn oo lagu guuleysto isku duubnida waaye in la isku duubnaado oo si wada jir wax loo qabsado Ee, waxaa sidoo kale aan dhiirgelina ama ku daraya intaas in aan gacan shish- gacan shisheey inaan la sugin waxyaabaha qaar mararka qaar dhaca waxay tahay haddii fatahaad iyo waxyaabo kale ama ay yimaadaan oo oo- oo deegaanka dhibaataynayo in war laga sugayo d- dad shisheeye wax laga sugayo in midaasna aan ka waantowno annaga aan isku tashanno oo deegaanadeena annaga aan horumarsano oo annaga aan aan- maxaa lahay maal iyo maskax iyo muruq intaba aan gelino sidii dalkeena ama deegaanadeena ay horumar u gaari lahaayeen ee fatahaadahan iyo waxyaabaha kaloo la midka ahna ee uga- looga hortagi lahaa in falkeeda la galo oo si wada jira loo yacni looga hortago markaana nuur maxay tahay eh, fariinta aad u jeedinayso eh, dadka ku nool goobaha uu fatahaada webiga ka sameeyey
wallaahi waxaan mar walba aan u jeedin lahaa inay ka fogaadaan ah, hareeraha meelaha ay biyaha ka fatahan sidoo kale meelaha godadka ay guryahoodii tumi karaan waxaan isleeyahay inay meelo doon ah ama ay guryo ka dhistaan ama ay meeshii kaga xismaan waxaan ula talin lahaa inay iska rabsadaan oo si walortinimo wadajirnimo isdeegaansi ahaan inay ka tashtaan buq waa faka kartaa si wada jira inay gacmaha isku qabsadaan ay uga hortagaan kana digtoonaanaan inta inaan baqin boq- boqda ka hor guud ahaan barnaamijka dood isbuuca oo aad ka dhegeysanaysa raadiyo haysana jawaar shabeelaha dhexe soomaaliya waa nagenta intaa barnaamij ceenkan oo kale aan kulmi doono sidaa iyo ammaana
saxiibadaadu waa dar kula socdo suusan ahaadiyo daar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe